بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مهد لله الله أيا مطيستي نحمد وأن أم هضينينا هو الله calaa maa kii dushiisa aan ugu mahadinaynaa lahu allo u sugnaaday min alasmaa'i magacyaashii xaggooda haalu ahaaday asmaa'adaasoo alxusnaa wanaaga badan iyo wasifaate sifaad haalu ahaaday sifaadaasoo alkaamilati dhimaystiran sifaadaasoo alculyaa sarayso wa calaa axkaamihi axkaamtiisii korkeeda ayaan ugu mahad celinaynaa axkaamtaasoo alqadariyate qadar loo nisbeeyey axkaamtaasoo alcaammati caam ku ah likulli mukawanin mid kasto la ahaysiiyey wa mawjuudin iyo mid kasto jiraba caamku ah iyo wa axkaamihii axkaamtiisii korkeed ayaan ugu mahadinaynaa axkaamtaas oo asharciyati sharci loo nisbeeyey axkaamtaas oo ashaamilati shamlinayso likulli mashruucin mid kastoo la sharciyeeyey wa axkaami aljazaa'i ayaan ugu mahad celinaynaa jaaziintii axkaamteed bithawaabi thawaab laiskugu jaaziyo laiskuga abaalmariyo lilmuxsiniina kuwii ihsaan falay la thawaabinayo walciqaabi iyo ciqaab laiskugu jaazinaayo ciqaabka laiskugu jaasinayo waaye lilmujrimiina dembiiliyaasha la ciqaabayo waay wa ashhadu aniga waxaan qirayaa an laa ilaaha anhu shaani ah laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah keligiis mooyaane allah mooyaane waxdahu ay munfaridan haal uu yahay mid keligiisi ah laa shariika ay laa mushaarika la wadaagay haal uusan u sugnaanin lahu alleh fil asmaa'i asma'yaashii gudahooda sharig aan ugu sugnaanin ugu sugnaanin iyo wa sifaati sifaaddii gudahoodiiba iyo walcibaadati cibaadadii gudaheeda iyo walaxkaami axkaamtii gudaheedaba wa ashhadu aniga waxaan qirayaa anna muxammadan nebi muxamed cabduhu cabdullaahi alla oddoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulullaahi allah rasuulkiisii inuu yahay aan qirayaa alladii rasuulkaas oo bayana caddeeyey huwa asag alxikama xikmooyinka caddeeyey iyo walaxkaama axkaamtii caddeeyey wawadaxa tawdiixiyey alxalaala xalaasha iyo walxaraama xaaraamtaba wa asala asaleeyey al usuula usuushii wa fasala kala dhigdhigay haa usuushii haddana asala qaacideeyey wa fasala haddana kala dhigdhigay furuuciyeey xata istatama ilaa uu taam noqdo haadaa kan kaasoo addiinu diinka ah oo wastaqaama u toosnaado waay allaahumma yaa allah aleheyow salli amaan wasallim badbaadi calaa muxamedin nebi muxamed korkiisii iyo wa calaa aalihi aalkiisii korkoodii iyo wa asxaabihi asxaabadiisii korkoodii iyo wa atbaacihi atbaacdiisii korkoodii khusuusan gaar ahaan alculamaa culimmada culimmadaasoo alaclaam aclaamta ah calaamayaasha ah أما بعد أنت كدب فهذه تن رسالة ورسالة رسالة لطيفة ير رسالة في أصول الفقه فقه أصول شيسي قده كسابسا risaaladaasoo sahlatu lalfaadi alfaadeedii sahlan tahay oo fudad ay tahay risaaladaasoo waadixatu lmacaanii macaaniyadeedii caddahay waadixay tahay risaaladaasoo muciinatun u kaalmaynayso calaa tacallumi alaxkaami likulli muta'ammilin haddii uu bootidina waa dhib ma laha risaaladaasoo muciinatun u kaalmaynayso likulli muta'amminin mid kasto fiirfiirinayo oo tadabburayo mucaanin macnaha danaynayo u kaalmaynayso maxay ugu kaalmaynaysaa calaa tacallumi alaxkaami axkaamtii barashadeeda ama gadaal ka wad dhib ma laha nasalu llaha ilaahay ayaan weydiisanaynaa an yanfaca inuu ku anfaco allah biha risaaladan jaamicaha uruuriyaheeda wa qaari'aha akhriyaheeda innahu maxaa yeelay allah jawaadun mid deegsi ah waaye ilaahay tabaaraka wa tacaala kariimun wanaagsan cabduraxmaan ibnu naasir sacdi buu dhahay ayib meeshan musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu kaga hadlayaa muqadima hordhac risaaladii bilowgeeda wuxuu u sameeyey hordhac intaasi ka hor waxaan ballan qaadnay in maalin walba mabaadi alcashara hal la qaadanaya soo maa kee ugu horreeyey alxaddu soo maa hee haddii aan qaadanayna qora xadduhu xadduhu xadduhu cilmun yubxathu cilmun yubxathu fi lqawaacidi waaladilla cilmun yubxathu في القواعد والأدلة في القواعد والأدلة الإجمالية الكلية الإجمالية الكلية الموصلة للفقه الموصلة للفقه الموصلة للفقه فاصلة وفي كيفية الاستفادة منها وفي كيفية الاستفادة منها وفي كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وحال المستفيد وحال المستفيد علميان او علم اصول الفقه لو يقانو wuxuu leeyahay xad xaddiisii maxaa waaye xaddiis waxaa waaye waa cilmun huwa cilmigaani cilmun waaye cilmigaas oo yubxathu lagu baaro cilmi oo lagu baaraayo waayo ilma wax lagu baarana waxba lagu baarana ah waxba lagu baaranaya qofka markii xanuunsan yahay isbitaal uu tago maxaa laga qaadaa dhiig sooma maxaa dhiig lagu qaada waa la baara maxaa lagu baaraa xinu xanuunsan yahay xanuunkii qaba soo maha waa cilmi wax lagu baaro way kan isagan cilmun waa cilmi cilmigaasoo yubaxathu lagu baaro lagu baxfiyo fi lqawaacidi qaacidooyin qaacido lagu baxsina qaacido lagu baara iyo waladilla adillo ayaa lagu baarayaa qawaacid iyo adillo ayaa lagu baaraa waa cilmi lagu baaraayo qawaacid iyo adillo waay adilada way badan tahay tee waaye alijmaaliya tafsiiliya maaha midka arrimahan dhammaantoodii eray kasto ixtiraasuu leeyahay ixtiraaskiisii mar kale hadda misku tataabanayno horta hadda tacriifka laqaynaa haye adiladaasoo alijmaaliyati duduub loo nisbeeyey duduub waaye tafsiil ma aha duduub le adili iyo qawaacid oo duduub ah ayaa lagu baranaa duduubkeedii tacriifkani waa dabaqinun insha laabudda cilmigaani cilmi kastu way gaar ahaan kan wuxuu u baahan yahay si fiican in tadbiiq loo siiyo daliil kasto maa min daliilna soo maro ma jirto ilaa tadbiiqa ku samaynayna idinkaa ka soo saaraysaan waan ogaada haddaba waa bishaaro hordhac ah waaya alijmaaliya daduub loo nisbeeyey alkulliya guud loo nisbeeyey haddana adiladaas iyo qawaaciddaasi almuusilati gaarsinayso mid kasto maxay gaarsinaysaa qofkii lilfiqhi fiqhi adiladaas iyo qawaaciddaasoo kulliga ah ama ah ijmaaliga ah faa'iiday leedahay marka faa'idadas maxay tahay waxay ku gaarsinaysaa fiqhi fiqhiga meesha kaga fiqhi ayay ku gaarsinaysaa wixii meeshan ku jiro wixii laga wado wixii tusinayso daliilkan tusinaayo ayaa ku gaarsinaysaa natiijada loo ardayn intaas wey almuusilati gaarsinayso lilfiqhi fiqhi ayaa ku gaarsinaysa horta adiladaas maxay ku gaarsinaysaa fiqhi waay inaad wax fahamtid wixii laga wado aad fahamtid warkaan daliilkan wixii laga wado aad fahamtid qaacidadan guud ah waxaa laga wado inaad fahamtid aa ku gaarsinaysa iyo wa kayfiyat alistifaadati qaab faa'iidaysiga qaabka looga faa'iidaysanaayo ee fiqhigi waa ku tusinaysaa qaaba jira looga faa'iidaysanaayo qaacida ah fiqhi qaab looga faa'iidays qof kasta kama soo qaa kama soo saari karo adilidan fiqhi kama soo saari karo laakiin waxay u baahan tahay barasho qaabkii loo saas loo soo saara rabay ama loo soo saarayay inaad fahamtid mooyaane si kale kuma soo saari karto qaabkii loo soo saara in wadadeeda siga ku tusinaya cilmigii lagu baranaya boy daliilkan qaab mee wax lagala soo baxa qaab mee istibaad lagu lagu lagu samaynaya qaab mee wax lagu looga soo saaranaa taasoo ku tusinaysa wakayfiyat wa fi kayfiyat alistifaadati faa'iidaysiga qaabkiisii dhexdeeda ku gaarsinayso minhaa adiladaasi xaggeeda laga faa'iidaysto iyo waxaali lmustafiidi midka mustafiidka ah xaalkiisi yaa mustafiid ah yaa aan ahayn mustafiid meeshaan waxaa laga wadaa mujtahida laga wadaa ninka mujtahidka ah xaalkiisi yaa mujtahid noqon kara qof kasta mujtahid ma la dhihi karaa ma jirto yaa ah yaa aan ahayn taasoo ku gaarsinaysaa idan cilmi baxhigiisii noocaas uu yahay waay cilmi baxhigiisii noocaas uu yahay waay cilmun yubaxathu lagu baarayo fi lqawaacidi iyo waladilla lagu baarayo waay alijmaaliya duduuba alkuliyati oo guud ah almuusila gaarhsinaysay lilfiqhi fiqhi gaarhsinayso iyo wa fii kayfiyati alistifaadati qaab faa'iidaysi gaarhsinayso minhaa adilada iyo qawaaciddii qaabkii looga faa'iidaysan lahaa gaarhsinayo si waay waaya iyo waxaa lilmustafiidi ninka mujtahidka ah halkiisii qaabkiis ama haalkiisii yaa ah yaa aan ahayn mujtahid ayaa ku gaarsinayso adilo ku gaarsinayso mise qawaacid ku gaarsinayso waaye intaas iska qaado mar dambe arki doona markii la gaaro insha allahu tacaala tadbiigiisii waaye kadib musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim risaaladii u bilaabay bismi illaah allah magaciisii ayaan ku alifayaa kitaabkan ama risaaladan u dhahay allahaasoo arraxmaani naxariis ku sifaysana allahaasoo arraxiimi naxariistiisii gaarsiinayay addoomihiisii idii uu idii doono addoomihiisii ka mid a gaarsiinayay allahaas magaciisaan ku ballaabanayaa anigoo kaalmaysanaya waaye ba'da hee waa lilistixaana walmusaaxaba labada way faa'iidaysaa kaalmo waay ilahay la weydiisanaya tabaruk alxamdu mahad iyo xamdi lilaahi allah ayaa mutaystay xamdu wax badanana soo tacriifiyeye waa iska dulmaraynaa waa taqaanaane alxamdu xamdi iyo mahad lilaahi alla ayaa mutaystay naxmadu waxaan u mahadinaynaa ho allah waay calaa maa kii dushiisaan ugu mahadinaynaa lahu asagu sugnaaday oo min alasmaa'i ah magacyaalo magacyaashaasoo alxusnaa wanaagga badan oo gaareen kamaal hee alxusni wasifaati iyo sifooyinkii ee sifooyin ah oo sifaati waxay ku adafan tahay min alasmaa iyo wasifaati sifooyin ah sifooyinkaasoo alkaamilati oo dhammaystiran naqsi aan ku jirin oo dhammaystiran alculyaa oo sarreeyso sifaadda waay taasaa ilaahay ugu mahadinaynaa koo waay hal wacalaa axkaamihi axkaami illaahi allah axkaamtiisii korkeedana waan ugu mahadinaynaa marka hore asmaa'adiisii sifaaddiisaan ugu mahadinaynaa u dhahay mar labaad axkaamtiisii ayaan hadan ilaahay ugu mahadinaynaa wa wacalaa axkaamihi axkaami illaahi allah axkaamtiisii dusheeda ugu mahadinaynaa axkaamtaasoo alqadariyati axkaamtuu rabaa inuu qiibiyo axkaamta saddex uu qiibiyay musanifka raxmatullah caleyh axkaamta alle way qaybsantaa saddex waay saddexdiibu waa sheegay asagaab sheegay wacalaa axkaamihi axkaamtiisi dusheeda ayaan ugu mahadinaynaa axkaamtaasoo alqadariyati qadarka loo nisbeeyey axkaamtaasoo alcaamati caam ku ah camimayso likulli mukawanin ay likulli makhluuqin waay makhluuq kasto camimayso waay mukawan waxaa laga wadaa makhluuq oo ujeeda likulli mukawanin ay likulli makhluuqin waay makhluuq kasto kulminayso axkaamta alla qadariga ah makhluuq ka baxay ma jiraa maba jiri waay iyo wa mawjuudin mid kastoo jiro wixii aan jirin waa kale waa wax kale laakiin wixii jiro oo dhan camimayso waay wax ka fakan karo mawjuud ah axkaamta alle oo qadariga maba jirto waay dhammaan waa u hoggaansan yihiin xukun alle kowni ah qof diidi karaa maba jirabo waa ku qasban yahay taasaa ilahay ugu mahadinaynaa iyo waxkaamiyo axkaamtiisa ayaan ilaahay ugu mahadinaynaa axkaamtaasoo asharciyati waay sharci loo nisbeeyey axkaamtana midna waa sharci xukun kowniga iyo xukun sharci soo ma iyo axkaamiyo calaa axkaamiyo axkaamtiisa dusheeda ugu mahadinaynaa axkaamtaasoo sharciyati sharci loo nisbeeyey axkaamtaasoo ashaamila ashaamilati shamlinayso ururinayso likulli mashruucin wax kastoo la sharciyeeyey ee ururinayso axkaamta mashruuciga ana waa shan asigaa noo sheegi doona axkaamta mashruuciga maa waay shan waay shantaasina asigaa noo sheegi doona waajib iyo mustacab iyo muxaram iyo makruuh iyo mubax shantaas way shantana asigaa noo sheegi doona idan axkaamtaas ayaa aldushooda ayaa allah ugu mahadinaynaa oo mashruuc kasto shay kastoo mashruuc ah shamlinayso waay mashruucun tarkuhu mashruucun ficluhu intaas leeba soo maa sharciga intaas leeba waa mashruucun ficluhu waa mashruucun tarkuhu mashruucun ficluhu meega waaye waajib iyo sunno iyo mustaxabna waa soo galaa mashruucun tarkuhuna muxaramki iyo makruuhigi waay idan ama ha ahaado mashruuciisii mid oo ficli ah ama ha ahaado mashruuciisii mid oo tarki ah dhammaan way shamlinaysaa taasaa ilahay ugu mahadinayna udha iyo axkaami ljazaa'i abaalmarintii axkaamteeda ayaan ugu mahadinaynaa waay abaalmarintii axkaamteed abaalmarinta axkaamteedana waa aakhiro soo ma qof kasta wixii soo kasbaday in loo la siiyo loo xukumo xukun waay soo maa qof kasta wixii isaga soo shaqaystay adduunkii uu joogay ku soo shaqaystay in la siiyo waa xukum xukumkaasi maxaa loo loo yaqaanaa xukum aljazaa'i axkaam aljazaa'iya marka saas la jeedaa iyo axkaami aljazaa'i abaalmarintii axkaamteeda ayaan ugu maxadinaynaa bithawaabi thawaab laskuga thawaab iyo ajar laskuga lasku abaalmariyo lilmuxsiniina dadka muxsiniinta ixsaan falay la thawaabinaya waay dadka muxsiniinta maa la siinaya maxaa loo xukuma thawaab taas waa ugu mahadinayna iyo walciqaabi ciqaab lisku jaazinayay waay walciqaab waxay ku adafan tahay he bithawaab iyo walciqaabi ciqaab lisku jaazinaya ciqaab lisku jaazinayay waay yaa loo jaazinayaa lilmujrimiina dadka mujrimiinta dembiiliyaasha ah la ciqaabayo dadkii dembi soo sameeyeen waxaa looga ciqaabayaa mujrim akbar hadduu yahayna waa dannaar waa gaalnimo mujrim ijraam oh yar hadduu yahayna hadda wixii mutaystay hadda qof kastoo wixii mutaystay haddee in lagu ciqaabayo waayo saddexdaasi ahkaam ayaa ilaahay ugu mahadinaynaa buu dhahay ahkaamtani saddexdaasi kama badnaa xukun sharci kowni ah xukun sharci ah xukun jazaa'i وأشهد أنيق وحنقر يا ألا إله إله حق لغو عبدي أنت ومخففة من الثقيلة سما أنه شاني واي وأشهد أنيق وحنقر يا ألا إله أنه شاني لا إله إله حق لغو عبدي نسنجرين إلا الله واللحم يعني وحده كلجيسي هالو هذي وحده كلجيسي هالو هذي وحده هو معرفة معرفة لما لما لما حالينا يسير لنا haye waxda waa maan waa macrif soo maa see macrif ku tahay horta waxda nakir wey nakir miyama samaxdo macrif wey see maxaa ku macrifowday ma udiifa ilayhi damiirka ah damiirka loo ilaafeeye macrifo waaya haddii macrif noqotay macrif in la halay ma banaana soo maa laa yakuunu xaalu ilaa nakira ha waa la ulaya see laha munfaridan sahiya min baabi tanbiih way ma taqaanaane waa ogahay inaad taqaanaan hurdada idinka kicinaya bis waxdahu ay munfaridan haalu yahay waxdahu tawkiid way xaalad tawkiid ah way waxaa lagu adkaynayaa ihbaat tawxiidka labihiisa qiibood qiibta ihbaatka lagu adkaynayaa te kee way qiibka ihbaata tawxiid kee way adi ila allah waay laa shariika ay laa mushaarika waay laa shariika ay laa mushaarika mid wax la wadaago haal uusan u sugnaanin aydan waa la halayna lahu alle aydan waa tawkiid waay tawkiid oo tawxiidkii nafyigiisii lagu adkaynaya waaye aawe tawxiidka nafyigiisii ah ya laa ilaaha ayaa lagu adkaynaya idan xaafid ibnu xajar raxmatullahi alayhi wuxuu dhahay tawkiidun bacda tawxiid tawkiidin yaa wax ku dara tawkiidun bacda tawkiidin he ya ihtimaamun بمقام التوحيد واي حافظ ابن حجر رحمه الله لفتح الباري كتاب التوحيد ساس ورنا تا حديث كاس حديث شرح هاي ها تأكيد توكيد بعد التوكيد اما تاكيد بعد تاكيد هي اهتمام بمقام التوحيد ولا هاي نفيين ولا اتكي اثباتكين ولا اتكي adkaynta labadaasii la adkeeyey waxay tusinaysaa u dhahay ihtimaam oo bimaqaami tawxiidi tawxiidka maqaamkiisii ihtimaam la siinaya u dhahay sidaas waay shariigu uma sugna mid wax la wadaago lahu alla uma sugnaanina fil asmaa asmaada gudahoodii uguma sugna asmaadii waa la soo sheegay soo ma gudaheedii uguma sugna iyo wasifaati sifaada gudaheeda ilaahay shariigu uma sugnaanin sifaadana shariig kuma laha asmaadana shariig kuma laha walcibaadati cibaadadana gudaheeda uguma sugnaanin cibaadadana shariik kuma laha walaxkaami axkaamtii gudaheedana shariik uguma sugnaanin axkaamtii saddexda noocba axkaamtii mahesha maxaa soo galaya saddexdii nooc saddexda nooca kuwaya ya kowniya sharciya jazaa'iya saddexdaba mid ilaahay shariik qof kale ku leeyahay ma laha cibaadadana saas xukun kowniya qof ilahay la wadaaga ma laha sharcina ilahay qof la wadaaga ma laha jazaa'igana qof ilahay la wadaaga ma laha شريكهم الله وأشهد أن وحقري أن محمد النبي محمد عبده الله أدنك سنو يهي ورسول رسولك سنو يهي سيدة دراد السلف وحيد جنان عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يضاع ويتبع الذي رسولك صبينا هو رسولك عدي الحكمة حكموين كعدي والأحكام حكامتنا عدي ووضحها توضيحيي caddeeyey le waay alxalaala xalaashi wixii xalaal ana waa caddeeyey iyo wal ahka wal xaraaman xaaraamtana waa caddeeyey waay caddeeyey iyo wal xaraama xaaraamtana caddeeyey wa assala waxaa soo celiyey marka asala muxuu keenay musanifka markii sheegay xalaashina waa caddeeyey oo xaaraamtana waa caddeeyey buu dhahay hede wa asala muxuu usoo celiyey wuxuu u soo celiyey wax kasto xalaal ah nebiga ma caddeeyey nas wax kasto xalaal ah ama xaaraan ah nebiga ma caddeeyey nas muku caddeeyey maya qaarkoodii maa nas kuma caddeynin lakin wuxuu ku caddeeyey qaacido saas waay in alxalaala wa in alxaraama wa baynahumaa maxaa loola noqonaa marka taasi qaacidooyin soo maa qaacidooyin kadib loo noqonaya bayin waxay tahay nas in ku tahay ama inay ku tahay qaacido waay qaacidooyinka haggee laga keenay nusuusta laga keenay dhexdeed soo maa wixii marka nas ahaan aan lagu caddeynin qaacido ayaa lagu caddeeyey wa asala marka waa qaacidooyinkii wey wixii nas lagu caddeeyey waa saas wixii kalena qaacido lagu caddeeyey waa kaas saasaa u socliyey wa asala waay asaleeyey oo qaacideeyey waay alusuula usuul wafasala kala dhigdhigay haddana haa usushii waay xata istatama ilaa uu taam noqoday haada kan addiinu diinka ah haada kan kaasoo addiinu diinka ah waay oo wastaqaama toosnaaday wax laga tagay marka maba jirto bu waay imaa nas ahaana loo cadeey ama qaacido lagu cadeeyey bis allaahuma ya allah lehyw salli amaan wasallim badbaadi nabadgeli calaa muxamedin nebi moxamed korkiisii iyo wa calaa aalihi aalkiisii korkood iyo wa asxaabihi asxaabadiisii korkooda boy aal markii la sheego asxaab la sheego aal waxaa laga wadaa qaraabadiisii mu'miniinta ah asxaabtana dadkii kale wa atbacihii dadkii raaceen oo dhan waa soo galayaan marka khusuusan gaar ahaan alculamaa culimmada waay culimmada alloo badbaadi culimada allow ammaan alaclaamu culimadaas alaclaam way aclaam culimada oo aclaamta ah calaamooyin ah buuro ah buuro culimadu buuraha ah waay maxaa culimadu buur culimo buur ah ma jirtaa maxaa laga wadaa filcilmi buurku ah weyn waay culimada waa weyna laga wadaa calaamo ah dadka ku daysanayaan waay kuwa gaar ahaan kuwaasi hee allow ammaan wa oo badbaadi amaa bacdu intaa kadib fahaadihi intaa kadib bacda amaa bacdu ay bacda maa dukira min albasmalati walxamdalati wasalaati wasalaami kadib hee fahaadihi tan dhegayso wa risaalatun waa risaalo fahaadihi tan tan markii leeyahay laba way noqotaa soo ma ishaarahan labade markii kitaab risaalada qoray kadib muqadimada haddii uu qoray ishaaradaas maxaa way waa maxsuusa tan aad u jeeddo la taaban karo warqadaheedii ku taalo haddii qabla itmaamilkitaabi qoray muqadimadan maxaa waay maskaxdayda midda ku jirto had aan rabo inaan qoro waay saxiix fahaadihi tan risaalatun risaala waay risaaladaas oo latiifatun yar risaalo yar waay wax risaalo yar kooban waa yar latiifa ah risaaladaasoo fi usuuli lfiqhi mawduucay ku saabsan tahay fi usuuli lfiqi ma jeedaa meel kale ma aha waxay ku saabsan tahay fii usuuli lfiqi wey fiqhigii usuushiisii gudaheed risaaladaasoo sahlatu alfaadi alfaaddeedana fudus fudad ah sahlan tahay alfaaddeedii way sahlan tahay waa rakiiq ah adeeg ah ma aha waadixatu lmacaanii macaaniyaasheedana waa mid cad way macaaniyaasheeda ma iska caddahay wax qarsoon ah qumuud qumuud ku jira ma aha cilmulkalaamna kuma jiro usuululfiqhi wuxuu u badan yahay aan dhahnayba cilmulkalaam walfalsafa aad cilmiga gariiga iyo yunaaniga ah waa ku buuxaa kitaab ka badbaada waa yar yahay ama risaala shaaficiya kuma jirto cilmigaas kuma jiro maxaa waaba ka dambeeyey cilmu gariigaasa dambeeyey risaaladana kuma jiro alusul min cilmi usulna kuma jiro waraqaadna waa ku jira lakin wax yar waxba ku jiro a wixii intaase ka shishe aada ugu buuxan marka dood waay wax la fahmi karo dhib bacda tacab waa mashaqa juhda dheer in la geliyo waay laakiin wixan kale ka yaryar risaalooyinkan kuma jiro waa waxaas waa ka badbaadan fahamkoodana waa fudus yahay wax allaale cilmigii cilmulkalaam ka maran fahamkiisii waa sahlan yahay ogow cilmi kasto cilmikalaam ku jirana fahamkiisi adeeg waay dadkii oo ku baxrahoy cilmigaasi ayaa markii dambe fahamkii eber ka fadhiistayba markii ay dhimanayaan ka sheelaynayaan allah cajuuzooyinka caqiidadooda maa ku dhinto ay tamaniyeen ilmi faa'iido lama halkaas marka ilmu kalaam waa ka badbaadsan yahay marka sahlatun alfa sahlatun alfaadi way alfaadeeda oo sahlan waadixatu lmacaani macaaniyaasheedana caddihi waa iska cadihin macaaniyaasheedana waa way bannaankay taalaan humuud kuma jiro risaaladaasoo muciinatun u kaalmaynayso calaa tacalumi axkaami axkaamta barashada dusheeda hee likulli muta'amilin u kaalmaynayso mid kastoo fiirfiirinaya wax dhuuxaya waay mucaanin macnaha daneeya macna raadin ah ee u kaalmaynayso waay nasalu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yanfaca inuu ku anfaco allah biha risaaladaani jaamicahaa ururiyaheeda waay kii oo ururiyey oo ah yaa waay asagaas ku jeeda musanifka raxmatullahi alayh waqari'ahaa akhriyaheeda waay yaa waay keyrkiisii waay dadka kale ka faa'iidaysanayaan maxaa yeelay innahu in allaha alle huwa jawaadun waay mid deegsi ah waay allah tabaaraka wa tacaala kariimun wanaagsan waay cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi faslon allah subxana wa taala